wasaaradda haweenkii arrimaha qoyska dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ka daafurtay tababar sare loogu qaadayay sidii haweenka ay ugu qayb qaadan lahaayeen arrimaha siyaasadda iyo garsoorka dalka waxaa ka qayb galay furitaanka tababarkan haween iyo xubno ka mid ah maamulka koonfur galbeed marwo nasro awees sheikh wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ka warbixisay muhiimadda tababarkan
runtii maanta waxaa meeshaan aan isugu imaana waxay tahay aan aad iyo aadna ugu faraxsanahay hor tababarka oo dhan waxaa waaye gabdho waaye gabdhahaasna waxa laga dan leeyahay iyo waxa meesha noogu qoran waa hogaaminta ama leadership program sida loo yaqaano leadership programna waa baaxad weyn waa la fasira haddii la dhaho waqti badan uu qaadanayaa waxaan kaloo runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay in wasaaradda haweenka wax badan ayada training ay bixin jirtay ayada tababarka ay bixin jirtay tababarkaasoo maanta runtii ay ku wareejisay oona bixin doona gabdhihii ayada ee tababartay taasna waa farxad iyo guul kaloo weyn oo usoo hooyaday oo usoo hooyatay wasaaradda haweenka ee kukulaysaanka arrimaha bulshada gabdhahaasoo runtii aan filaayo in ay qaateen shahaado shahaadadaas markay qaadanayeen qofka markuu shahaado qaadanaya micnaheeda waxaa waaye waa qof la aamini karo dadkana wax tari kara tababarkan ayaa kaalin ka qaadan doona in haweenka ay ku dhiiradaan hogaaminta iyo ka mid noqoshada qeybaha kala duwan ee garsoorka maamulkaasi